hit barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa maalin salaaso ah bisha maarajna waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed iyo anigoo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan teknolojiyadda xasriga iyo dhallinyarada magaalada muqdisho
barnaamijyada casriga ay dhallinyaradu xilligan hirgeliyeen waxaa ka mid ah dukaamaysiga onlineka ah oo aad ku arkaysid meelo badan oo ka mid ah caasimadda brograamyo kaloo casriya oo aba sistamyo ay ganacsatada u sameeyaan oo dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda hadba xisaabaadkooda si fudud ula socon karaan dhammaanna waxaa sameeyey arrintaasi waa dhallinyaro dalka wax ku baratay waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada jecel qoraalka iyo akhriska oo ku soo badanaya magaalada boorame barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalimaha heesaha
maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya
marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida qabanqaabiyayaasha cayaaraha olombikada ee dalka jabaan ayaa sheegay inay qayb ka mid ah soo bixii dabaaldega cayaaraha la joojinayo tooshkii lagu mooshin jiray caadiyan ayaa magaalada fukushima la dhex marin doona iyada oo aan dadku meel isugu soo bixi doonin si looga hortago fiditaanka xanuunka covid nteen ee corona virusku keeno dadku waxa ay ka daawan karaan meel ka durugsan meesha toojka la marinayo ciddii dareenta caafimaad darrana waxaa loogu baaqay inaanay iman goobtaasi tallaabadan ayaa waxay haddaba imanaysaa iyadoo oo laga shaki qabo in cayaaruhu ay bilaami doonaan xilligii loogu talagalay oo ku beegan aflaatanka bisha julaay iyada oo meelo badan oo caalamka ka midna la joojiyey tartamo cayaareed oo hore usii qorshaysnaa saameynna waxa ay ku yeelatay xanuunka covid nteen isu socodka caalamka siddeed boqol iyo afar labaatan qof ayaa xanuunkani uu ku dhacay dalka jabaan waxaana u dhintay siddeed iyo labaatan qof
madaxweynaha dalka ciraaq barham saalax ayaa magacaabay cadnaan zurfi oo ahaa guddoomiyihii gobolka ay shiicadda ku xoogan tahay najaaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi tallabadaas oo ah iskuday labaad oo ay ku doonayaan oo lagu doonayo in hogaamiye loogu helo xukuumadda ciraaq muddo bilaa ah zurfi oo konton iyo afar sano jir ah ayaa ah sharci dejiye waxaana uu haystaa soddon cisho si uu u soo dhiso golaha xukuumadda markaasi uu kalsooni weydiisan doono baarlamaanka kala qaybsana dalkiisa ciraaq waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaaraha xilka ka tegaya ee cadil cabdilmahdi kaas oo bishii disembar iska xasilay xilkaas kadib dibadbaxyo bilooyin halkaasi ka dhacayay oo dowladda looga soo horjeeday taasoo lagu eedeeyey in ay ku kacday falal musuq maasuqa
halkaha dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a tahriibka waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah khatarta ay xilligan wajahaan dhalinyarada soomaalida ee shaqola'aanta ah nuur xasan xuseen nuur gurey waxa uu ka mid yahay dhalinyarada isku biimeeyey halista tahriibta kadibna eersaday markii ay dhibaato ka soo gaadhay qaybtii hore ee waraysiga oo baxay isniintii waxa uu nuur uga hadlay bilowgii safarkiisii halista tahriibka qaybtanna waxa uu ka sharxi doonaa xabsiyadii uu galay waxaanu u warramay cabdulqaadir cabdulle
maalin maalinta ka dambaysa tiknolojiyadda casriga waxay suuro gelinaysaa inuu furmo suuq shaqo oo wanaagsan muqdisho waxaa suuqada shaqada ku soo biiraya dhallinyaro leh xirfadaha tiknolojiyadda gaar ahaanna waxaa loo yaqaano digital meydiyaha waxay sameeyeen suuq shaqo marka ay timaado baraha layska arkee bulshada iyo meelo kale gaar ahaana xafiisyada maxamed suudi guure wuxuu si dhow ula socdaa dhallinyarada barata culumta tiknolojiyadda ee xilligan suuqa shaqo ka sameynaya magaalooyinka waaweyn sida magaalada muqdisho cabduqaadir dhallinyaradu xiliyadan dambe waxay aad u bilaabeen in ay ka shaqaystaan teknolojiyadda casriga ayagoo la jaan qaadaya dunida inteeda kale cariiriga faraha badan ee ka jira shaqooyinka amba public ah aadan kuwa dowladda iyo kuwa kale shirkadaha barayfatka ah si ay uga baxaan dhallinyaradu waxa ay bilaabeen inay hal abuuryo hal abuuro kala duwan oo dunida ka jira inteeda kale ay dalka soo geliyaan waxaa arkaysaa shirkado yaryar oo applicationno cusub maalinba maalinta kadambeysa soo saarayo dhammaanna dadka wada waa dhalinyaro dalka wax u baratay oo doonaya in ay teknolojiyadda casriga ah ee dunida kale inteeda ka jirta ay dalkii ka hirgeliyaan maxay yihiin aragtiyooyinka cusub ee dhallinyaradu ay la yimaadeen oo ay hadda ka suuro geliyeen magaalada muqdisho hal iyo laba ha inoo sharaxo maxamed suudi barnaamijyada casriga ay dhallinyaradu xilligan hirgeliyeen waxaa ka mid ah dukaameysiga online-ka ah oo aad ku arkaysid meelo badan oo ka mid ah caasimadda brograamyo kaloo casriya oo dadka ka caawin doona in ay amba sistamyo ay ganacsatada u sameeyaan oo dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda hadba xisaabaadkooda si fudud ula soco karaan waxyaabo fara badan ayay dhallinyaradu keenaan waxaa arkaysaa tusaale ahaan haddii aa u baahan tahay maanta aada leedahay shirkad amba koronto amba shirkadaha biyaha ceelasha sistamyo fara badanaa loo sameeyey dhammaanna waxaa sameyn doona waxaa sameeyey arrintaasi waa dhalinyaro dalka wax ku baratay oo fursado badan oo ku bixi lahaa waqti iyo buwaag iyo diiwaangelin badan ayagoo teknolojiyad u sameynayaan dhanka social media ay suurageliyeen meelaha dhallinyaradu ay ka shaqeeyeen waxaa ka mid ah xafiisyada dowladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay gaar ahaana duubista muuqaalada iyo habeyntooda waa mid si weyn looga dareemo markaay timaado baraha bulshada xaflado faraha badan oo ay dowladda amba hay-adaha amba jaamacadaha ay qabsadaan waxaa aad ayagana uga dhex shaqeeya dhallinyarada iyagoo sameynaya muuqaalo casri ah oo intay usoo duubaan jarjaraan social mediaha dib si qurux badan oo habaysan ay u geliyaan dhallinyaradaasna dhammaantood waa kuwo dalkii intay iskood isu xilqaamay fursadahii fiiriyey uga faa'iideyey bulshada intooda kale meelaha laga dareemo suuqa tiknolojiyadda hadda waxaa ka mid ah meelaha dadku isku yimaadaan markaad fiiriso xeebaha magaalada muqdisho iyo beeraha raaxada waxaa jooga dhallinyaro wata kaamirooyin kuwaasoo dadka ka qaaday sawiro kadibna lacaga ka qaada mid ka mid a tusaalooyinkaas ayuu dul istaagayaa mar kale maxamed suudi guure oo arrinta tiknolojiyadda takhasus u leh si gaarna ula socda arrimaha kale oo dalxiiska iyo goobaha dadka isugu tagaan oo kale dhallinyaro fara badan waa ku aragtaa tusaale ahaan mararka qaar ayagoo kaamirooyin wata oo sawiro qaadaya qofkii si deg dega amba ha ugu diraano amba intay usoo qurxiyaan sawirkiisu habaysan siiyo dhankaas waa tusaale kamida lasoo qaada karo laakiin taa waxaa aada uga sii baaxad weyn in ay jiraan dhallinyaro awood ula maanta inay sameeyaan sistamyo waaweyn oo dibadda loo doono jiray ay ku shaqeeyaan kambaniyada waaweyn amba dowladaba ha ahaato softwarada aada u waaweyn oo la dhihi karo tusaale ahaan wadankii kama maarmayo amba wasaaradaha ha naqdaano hay-adaha waaweyn ee dalka ha naqdaano applicationno fudud hadda waxaa la hadal hayaa in isticmaalka tiknolojiyadda uu ka mid yahay nolosha caadiga ah waxaana la qiyaasayaa dunida horumarka samaynayso in soddonka sano soo socota qofkaan tiknolojiyadda aqoonin ay taa macnaheedu taa inuu yahay qof jaahila waxaan weydiiyey mar kale maxamed suudi nolosha maanta iyo saamaynta tiknolojiyadda nolosha maanta teknolojiyad kamaba maarmin karta ayaa la dhihi karaa tusaale ahaan toban sano ka hor labaatan sano ka hor soddon sano ka hor siday ahayd iyo maanta siday tahay markii aad fiirisid dad isla jaanqaadi kala ma noqon doonaan xilliga casriga ah ee hadda la joogo ruuxi aan teknolojiyadda aqoonin waxaa la dhihi karaa waa jaahil oo ma ahan nin uu fahmi karaba wixii iyo aaladihii sida ay yihiin fahmi kara ma ahan
shan sano ka hor jaamacadaha iyo kuliyadaha waxbarashada soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxay si gaara xoogga u saarayeen barashada culumta caafimaadka siyaasadda haddase waxaa muuqata in kuliyado waaweyn ay ku soo biirayaan gaar ahaanna barashada teknolojiyadda gaar ahaan kombyuutar sayniska iyo i t da waana midda keenta shaqa abuur iyo in shirkaduhu hadda ay baadi goobaan dad samayn kara shaqooyinkaasi u baahan yihiin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ka warramayay teknolojiyada oo qayb weyn iminka ka noqotay nolosha aadanaha waxaanu la hadlayay dhalinyaro ku sugan magaalada muqdisho oo iminka ka faa'iidaysata shaqooyinka xidhiidhka leh teknolojiyada halka aad nagala socotaana waa v o iminkana dhegeystayaaba kusoo dhowaada heestii yarta raadiya iyo suldaan seraar
maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya yartu maan ku rabe raadi jiray radkeediba racdada saqdhexe ku rafadumtee ila raadiya war yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya radkeediba racdada saqdhexe ku rafadumutee ila raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya ma rumaysan karayo ralliga ayaara ka soonto rogihii cilmiga owdalbay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaa dayreer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan karayo ralliga ayaara ka soonto rogihii cilmiga owdalbay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaa dayreer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa mid kasta ha raba hana raadiye hargaysuu run badan raadkeedu gale ila raadiya kasta haraba hana raadiye hargaysuu run badan raadkeedu gale ila raadiya asqoray dadqabow armay rucumirataa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya rugaheeda laasqoray dadqabow armay rucumirataa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya runahaan qarda iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya yarta raadiya waryarta raadiya bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya ma rumaysan karayo ralliga ayaara ka soonto rugihii abniga iyo kismaya rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaa dayreer samaysadoy الراحة ذا الأداء الراحة ذا الأداء مروا ما سكريو رالي يا ركسونتو روقي أبنيقيو كسما يرتي إلى الرادية راسي قرحي الروبكي هلي أرمي الرمس كاتاي ررسمي ستوي الراحة ذا الأداء الراحة ذا الأداء waanka suldaan seraar iyo heestaasi waxaad ka dhegaysaneyseen v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnaa markaana dhinaciyo borama magaladaasi waxaa ku soo badanaya dhallinyarada samaynaya naadiyada akhriska iyo qoraalka arrintana waxay dhiirgelinaysaa in dhallinyarada hal abuurka leh ee culinta ay soo saaraan buwaag ay qoraan wariyaha v o a ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray borama dhallinyarada jecel akhriska iyo qoraalka waa qaar muddooyinkan dambe ku soo kordhaya bulshada soomaalida cabdirasaaq cabdirashiid sheekh maxamed wuxuu ka mid yahay dhallinyarta bulshada u soo bandhiga qoraalka iyo muuqaallo uu kaga sheekaynayo waxyaabaha uu ka akhriyo buugta waxaan wax ka weydiiyey sida uu bulshada ugu soo gudbiyo qoraallada iyo waxyaabaha uu ka akhriyo buugta Ee, waxaan ahay hal abuur gaar ahaan qoraaya ee, buwaagta kala duwan ee afka qalaad ku qoranna soo turjuma Ee, bulshada waxaan la wadaagaa ee, warbixinno iskugu jira qoraallo iyo kuwa muuqaala oo dhowaanahan dambe u batay ee, youtube-ka inta badan channel Ee, marka waxaan leeyahay barnaamij la yidhaahdo xokorarsi Ee, barnaamijkaasi wuxuu ka waramaa ee, buwaagta kala duwan aan akhriyo ayaa bulshada la wadaagaa iyagoo soo kooban oo eh, soo shiilay oo xog dhammaystirana deedna intaan qoraal ahaan ku sameeyo ayaan qoraal ahaan websaydada iyo beijkayga iyo meelaha aan leeyahay aan ku baahiyo ayaan haddana muuqaal ka dhigaa muuqaalkaana waxaan geliyaa channel gaara oo aan u sameeyo oo aan ku ururiyo Eh, marka barnaamijkan waan wadaa sidoo kale waxaan ahay qoraalka buugga la yidhahdo helen killer oo ah buug isagana aan ururiyey oo sanadkii dhoweedee aan qoray oo ka warramaya gabadh indhihiiya dhagahabala oo b h d qaadatay marka waxyaabaha aad soo bandhigto ee xog kororsiga iyo buugta iyo buugta kaleed qoraysaba waxyaabaha kugu dhariyey maxaa ka mid ah Een, waxyaabaha igu dhaliyey eh, runtii aad bay u badan yihiin Een, hadda la- hadda muddo laga joogo ilaa saddex sano laba sano iyo badh ayaan ku jiraa saaxadda akhriska iyo qoraalka oo eh, buwaagta aan aad u akhriyaa Eh, markaan aad u akhriyay buwaagta ayaa waxaan doonay eh, waxaan akhriyo ee buwaagta kala duwana inaan bulshada la wadaago haddii ay tahay inaan u qoro oo qoraal ahaan uga dhigo iyo haddii ay tahay inaan muuqaal ahaan uga dhigo Eh, marka waxay ku dhalisay waxa weeye bulshadu inay hesho xog xogtana meesha ugu badana laga helaa waa buugaagta iyo waxyaabaha hore loo qoro weeye markaa dhallinyarta kugu xidhan ee barnaamijyadaada ku xidhan buugtaada ku xidhan intee ayay imiga leegiin Eh, horta kolley muddada aan ku jiro ee barnaamijyada hore aan waday eh, buwaagtan aan turjumayey eh, dad aad u fara badan oo dhallinyaro iyo waayeelba iskugu jira ayaa igu xidhnaa hadday tahay qoraal iyo haddii ay tahay eh, muuqaaladaba kuwan dambe janalka hadda eh, dad aad u fara badan ayaa ku xidhan oo waxaad moodaa muddo muddo ka dambaysa inay sii bara- si- soo badanayaan eh, dadka ku xidhmaya waayo hadda eh, muuqaaladu waxay socdaan muddo saddex bilooda bishii kootanaad dhammaadkeedii sanadkii hore ayaan bilaabay Eh, marka hadda waxaad moodaa eh, dadku dhow labayo toban kun eh, ayaa sare u dhaafay inta ku xidhan janalka ee la socota hadda barnaamijka xokorarsiya ee buugta aan soo koobana eh, hadda la socoto oo ka faa'iidaysata bulshadan waxaad moodaa inay soo fahmayso akhriska iyo qoraalka iyo buugaagta ayna xaggii waayihii hore ay u badnayd ee riwaayadaha iyo waxyaabahaas ka mid ahaayeen inay waxaad moodaa hadda ka soo korayso oo dhinaca horumarka u socoto Een, sheekooyinka ugu badan ee aad u soo bandhigto bulshada iyo dhallinyaradaba kugu xidhan m- kuwee ka mid a Een, waxyaabaha bulshada la wadaagaa ee, way badan yihiin mowduuc keliya oo aan buugaagta hadday noqoto iyo hadday qoraalada noqoto aan gaaru saaraa ma jirto Een, mowduucyada ugu badan ee aan la wadaago waxay isku jiraan kuwo dhacdooyina een, sidoo kale kuwo horumarina sidoo kale kuwo dhaqaalaha sidoo kale kuwo een, dhiirigelina Ee, waxyaabaha markaa qofka shakhsiyadiisa haddii ay tahay iyo hadday bulsho ahaanba tahay dhisaya ayaan la wadaagaa Eh, xogahaasi marka waxay iskugu jiraan carabi ingiliish iyo soomaali saddexdu luuqadoodba kulba kii markaa aan gaadho ee aan helo ayaan inta badan xoogga saaraa bulshadada markaan la wadaagaa mowduucuna markaa eh, dhiirigelinta iyo waxbarashada iyo horumarinta iyo shakhsiyadda iyo siduu qofku markaa kolka koowaad uu dhisi lahaa naftiisa marka labaadna bulshada marka saddexaadna qarankiisa iyo dalkiisa uu dhisi lahaa warbixinno iyo xogo ku saabsan baa markaa bulshada la wadaaga waxaa iyaguna jira dhallinyar jecel akhriska iyo qoraalka dhalintaasi oo aan weydiiyey akhriska iyo qoraalada ay dhalintu sameeyaan sida ay u xiiseeyaan gaar ahaan buugta uu soo bandhigay cabdirasaaq cabdirashiid magacaygu waa abubakar cabdilaahi maxamed abuukar ducaysane cabdirasaaq waxaan akhriyey buuggiisa haweeneydaas waa haweeney aragga la dhagahna la waxay qortay bugaag haweeneydaas marka buuggaas qofku markuu akhrinayo wuxuu ka baran karaa in qofka biniaadanka wuxuu sameeyo uu caqabad aynan jirin caqabad ka hor istaagi karo inuu waxa la abuuro marka cabdirasaaq waxaa la socdaa barnaamijkiisa xog waran ilaa iyo hadda wuxuu soo saaray ku dhowaad toban buug ayuu soo saaray cabdirasaaq magacay waa maxamed axmed maxamed bicroosh saaxiibkay cabdirasaaq wuxuu qoray bugaag badan buugga helen kalar baa ugu horeeya oo uu soo bandhigay sanadkan cusub sidoo kale wuxuu cabdirasaaq yahay dhiirigeliye ku dhiirigeliya bulshada inay xagga qoraalka iyo muxuu ahaa horumarka adduunyada ay la socdaaneen sidoo kale facebooka bejkiisa wuxuu kusoo dhigaa casharo iyo maqaalo aad u tiro badan oo taariikhdu ay ka mid tahay kuwaas waxay ahaayeen dhallinyarada jecel akhriska iyo qoraalka oo aan ka waraysanayay siday u xiiseeyaan qoraalada iyo akhriska buugta waxaanay ku nool yihiin magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waa kan jamaala cusmaan
aad wad mahadsan tahay kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa guud ahaanba istaagsan ciyaarihii kubadda cagta iyo kuwii kale ee ciyaaraha caalamiga ahaa sababo la xiriira baahitaanka iyo in laga hortago cudurka coronavirus darteed hase yeeshee warar goosgoosa sports naadiga manchester united ayaa isku dayeysa in heshiiska u dheerayso ciyaaryahan nemanja matij oo markaas qandaraaska ay hal sano ugu darto koy soddon jirkan ayaa qandaraaskiisu oo saddex sano ahaa waxa uu ku ekaa xilligan xagaaga soo socda markaas wadahadallo uu kula jiro hadda naadiga kubadda cagta ee manchester united waxaana naadigaasi ay ku dhawaaqaysaa in sanadka la gaarsiin doono heshiiskiisa uu kula joogay naadiga kubadda cagta ee manchester united matich ayaa kulan u ciyaaray naadiga kubadda cagta ee old travord isagoo markaa kaga soo biray naadiga chelsea sanadka lacag gaaraysa milyan oo pound dalka south africana waxaa madaxweynaha waddankaasi uu isku dayayaa in guud ahaanba uu joojiyo ciyaaraha kubadda cagta iyo krikatka si markaasi looga fogaado arrinta coronavirus darteed axaddii ayaa madaxweynaha dalkaasi serial ramafosa waxa uu shaaca ka qaaday in coronavirus uu yahay musiibo qaran sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inaan la ysu imaan meel ay dadku yimaadaan wax ka badan boqol qof taasoo micnaheedu tahay in ciyaaraha gebi ahaanba laga joojin doono muddo ilaa iyo hadda aan la shaacinin intay gaarayso naadiga valenciana waxa ay shaxa ka qaaday in shan ciyaartooy shan qofood oo ciyaartooy iyo sidoo kale ay isugu jiraan shaqaalaha naadigaasi kubadda cagta ee valenci dalka sbain oo laga helay cudurka coronavirus waxaana ciyaaryahanadaasi ka mida ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara xulka dalka argentina iyo naadiga valencia ezequal garay uu noqday ciyaartooygii ugu horreeyey ee lagu dhawaaqa axaddii in laga helay coronavirus gelinkii dambe isla axaddii ciyaartooyga dhinaca difaaca uga ciyaara ee lipqua mangala ayaa isagana la sheegay in coronavirus laga helay markaas oo la sheegay in si gaara isu karantiilay sbain waa waddanka labaad ee yurub ugu xun marka talyaaniga laga soo tago ee coronavirus dhibaatada ku hayo waxaana la liigaha dalkaasi sbain la joojiyey khamiistii kadib markii naadiga real madrid ay ciyaartooydooda dhammaantooda la geliyey karantiil ama la karantiilay waxaa cad in ciyaaryahanada qaarkood ay dhibaatadaasi coronavirus darteed ay ciyaarey gudaanba laakiyey oo la joojiyey dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas hayno joogto
jamaal cusmaan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada ayaa dhegaystayaal la socotaan iminkana dhinacii heesaha waa heestii maan qabooje cabdikhaaliq maxamed siraad iyo farxiya fiska ayaana ku luuqaynaya I
heestaasimaan qaboojiye ee farxiye fiska iyo cabdikhaaliq ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo tan iyo idaacaddiina dambe haddii lahay raalli ka noqdo waa cabdixaafid iyo jamaal oo idin leh sidaas iyo nabadgeliyo